wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii cawayska washington toddobaadkana barnaamijka cawayska washington qodobadaan idinku hayneed ku maqli doontaan waxaa ka mid ah bal dhegaysta ka waran haddii adiga oo garoonka diyaaradaha ku sugan oo markaasuun ka soo degay uu ku yimaado ay sida alaabtii aad ku soo dhexilowday diyaaradda gudaheeda aygu dhabarka wuxuu ku sitaa shandad shandadaasi waxaa far waaweyn oo luqada ingiriiska iyo luqada dalkaasi looga hadlay dhashka ku qoran oo ah alaabtaada qaado alaabtii aad kusoo ilowdo diyaaradda waatana halkan kala baxa waa shirka diyaaradaha oo laga leeyahay dalka netherlands oo dhowaan hirgelisay hannaana dadka wax ku ilooba diyaaradda dhexdeeda iyagoo garoonka aan weli ka bixin ay kaga dabageynayaan iyagoo markaasi adeegsanaya ay bal haddaba arrinka xiisaha leh ayaa waxau yahay ayguna maxaa uu sii adeegsanayaa si uu qofkaasi u soo helo sidoo kale waxa aad maqli doontaan goobo ka mida deegaanada waqooyi bari kenya oo dadweynuhu ay bilaabeen in ay burburiyaan falaasadihii ay shaaha ku cabbayeen kadib markii uu soo gaadhay war aan la xaqiijin oo shaki abuuray ninkanina marka laga yimaada inta uu gacantiisa ku jajabiyey waxa uu soo taagnaa burburka ku dhowaad afartan xabo oo falaasada ah dhammaan soddon iyo sideed falaas baan jirin
dabcan sidoo kale waxa aan ka madhnaan doonin barnaamijka caweyska washington qaybta halabuurka iyo heesaha iyada oo uu halkii ka sii socon doono waraysigii alfanaan maxamed siciid cabdi biike iyadoo uu leeyahay fanaanku markanna qof weyn qof weynaan ii yimatid si quruxdaad lahayd hadduu cimri wiiqayo ehi wejigaagu tegey barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan heestaasi iyo weliba kuwo kale iyadoo uu kamankii amaba cuudkiina uu inooga dananin doono maxamed siciid cabdi biike aan ku bilownay shirkada diyaaradaha oo laga leeyahay dalka netherlands amaba holan waa qofba sida u yaqaane ayaa dhowaan bilowday qorshe tijaabo ah oo ay kor ugu qaadaysa adeega macaamiisheeda iyagoo howlgelinaya raxan ay ah oo ay u adeegsan doonaan in macaamiisha ay ka dabageeyaan alaabta ay diyaaradda ku dhexiloobaan bal haddaba dhegayste maxaad yeeli lahayd haddii adiga oo aan kaba warqabin uu ay alaabtii aad sidatay ee aad diyaaradda kaga dhex timi isagoo sida uu kuu keeno yaanan idinka dilin qisadaasi waxa isha soo mariyey islamarkaana aan kala sheekaystay waryahayaga xuseen barre aadan cabdixakiin sheekadan waxay ku saabsan tahay shirkadda diyaaradaha k l m ee laga leeyahay dalka netherland ayaa waxay khaatiyaan ka istaageen shaqaalihii diyaaraddu alaabtan ay dadku kaga tegaan diyaaradda waad ogto qofku markuu safar dheer soo maro ee uu transit yahay ama diyaarad kale ku bedelayo amaba magaaladii uu rabay uu soo gaaro waxaa dhacdaa qofka isagoo hurda ama daalan ama gaajoonaya inuu sara kaco iska baxo ama daniyaddaba ku haya safarkan soo galay magaaladan cusub uu galay iyo dadka hawshuu imi inta badan waxbaa inta badan dhacda markaasa waxaa laga yaaba waxba waxay ka tegi karaan qof telefoon buu ka tegi karaa furihiisii buu iloobi karaa buug uu haystay kaga kici karaa kursiga marka iyagii shirkaddii dhibaata ku noqoto waxay noqotay alaabtaas intay soo guraan inay dabakhaare iyo hangaara u kireeyaan ama xitaa ay burburiyaan ama marka dambe hay-adaha iyo dadka sadaqada la siiyo marka dambe
culays iyo mas-uuliyad gaara dee ayay ku noqotay go-aan bay markaa u fikireen waxay sameeyeen waxay tababareen ay saad ogtahay aydu waa xayawaan ka mid a xayawaanada maskaxda badan leh ee wax uriya oo dhinaca urtu ku fiicaya marka qof kasta markuu alaabti ka tago aygii baa lasoo kaxeeya waa la ursiyaa marka maxaa la ursinaya xuseen halka haddaynu gaar u qaada waxaa loo ursinayaa ilaahay subxaana watacaala qof walba wuxuu u sameeyey ur ama siniin u gaara isaga oo lagu garto aadamaha kale kaga duwan yahay ayduna saasay u kala yaqaanaan marka wixii telefoonka gacantaada ad ku haysay kolley qayb adiga kaa mid a ama raad aad adigu leedahay ayaad kaga tegeysaa marka alaabtii qofku gacanta ku hayay ama fura ha noqoto ama telefoon ha noqoto ama buug ha noqdo ama koofiyad ha noqoto ee gacanta ku haye de gacantiisi raadkiisii soo maray ayaa aygi la ursiinaya ayaa aygi la ursiinaya marka aygaasi malaayiinta qof ee erborka ku sugan ee dhinac walba u socota ayuu ka dhex garanayaa shaygii ugu dambeeyey uu ursaday inuu isagu leeyahay qofkaasi marka muxuu samaynayaa tusaale ahaan oo kale qofkii uu ka degey diyaaraddii buu degey
marka qofka ugu dambeeya u ka baxo diyaaradda ayaa shaqaalaha diyaaradda arrintan u qaabilsanaya aydoodii ay soo korayaan markay soo fuulaan ayaa alaabtii baa la qaadaya aygii baa la ursinaya aygu dhabarka wuxuu ku sitaa shandad shandadaasi waxaa far waaweyn oo luqada ingiriiska iyo luqada dalkaasi looga hadlay dhashka ku qoran oo ah alaabtaada qaado alaabtii aad kusoo iloodo diyaaradda waatana halkan kala baxa kadib aygii wuxuu sameynaya markuu ursado uu urtii fahmo ayaa dhabarka loogu ridayaa wuu soo baxaya marka adigiioo laga yaabo inaad taagantahay safkii tigidhada laga jeegaraynayay ama adigiioo kafeega fadhiyo oo shaha yar iska cabayo sugaya diyaarad kale ama adigiioo taxi sugaya ama dadkii ku ama iyadoo lagu salaamaya soo dhaweeyo dee soo dhaweynta ha lagu yar fooladaynayo dee nacnaciis maganaysa Aad iyo aad.
lagugu shubayo ama haddaad madax taybada shir jiraayad qabanaya Ha, ama ubax lagu dhiibayo mayliyo kula joogaan ayaa eygii ku imanaya haye haye markaas uu- markuu ku garto uu kugu meereysanaya maanta oo dhan adiga ma fahmaysid marka markaad eegtid dhabarka shandada waxaa u qoran saaxiib alaabtaadi aad kaga soo tegtay Cajiib.
oo kana halkan kala baxa cajiib markaa dhabarkaasumaa la eegayaa alaabtii waad halkaasumaad kala baxaysaa alaabtii waad arkaysa halkan baad kala baxaysa markaad kala baxdana wuu noqonayaa aygi war hawshiisuu qabsanaya meel alaab kale doonaya oo qof kale u maaragtay halkan kasii wadaya kuwo kale soo wada markaa saasay marka arrinkii xal ma noqdayo dadkii ay ku arrinkii xal xaliyeen buu noqday dadkii aad bay uga heleen ee, barnaamijkan iminka waa tijaabo haye waxaan se filayaa in dhowaan airboorada dunidao dhan ay ay ay shirka- shirka- shirkadaas ka socon doonto oo inta badan dadkii eh, la kulmay ama wax soo iloobay ayadaas u keentay aad bay ugu mahadnaqeen inkastoo aywd aanu afgaranayn haddana markaad eh, waad maadsantahay tiraad haye laakiin isagu wuxuu isku arkaa inuu- inuu waajibkiisii guutay waanu hadlaynuna de waa tababar haddii la siiyey shaqadii uu qabanaya xuseeno waxaan isweydiiyey n dabcan aadamuhu de sidaa de urtooduba aynu usoo tilmaanay ay u kala duwan tahay ama siniintaa de beenu sameeyeyba ay u kala duwan tahay waxaa jirta iyadana dadweyne waa kala duwan yihin dadka qaar baa iyada aan la tusi karin ha qaar baa ka baqa qaar baa neceb waxaan sawirtay un iyadoo qof tusaale ahaan oo kale neceb aygii uu ku soo beegmay oo ordaya oo- oo- baxsanaya.
oo siniintiisii intuu uriyey oo uu saa ugu wareegayo uu ka doonayo alaabta inuu qaato kuwaasoo kale maxaa la yeelayaa ood malayn waxa horta kolley wad- saad ku aragtay waddamadan aan- aan inta badan yurubtiyo waddamadan hore u maray laislama yaabo oo qofku hadduu iminka baxsado waxa lagu weydiinaya maxaad ka baxsanaysa markaas la- eygana ay dhibay moogtahay haye kolley hadaa xataa waxa dhici karta qofaan iskuul gelin oo waxba akhrinayn waa lagu sheegay wax loo dhahay eygan wax kale kaama rabe en- en- en, wa- waxaad qaadataa eh, Alaabta.
alaabta ku jirta midda kale eydan laftooda waa la tababaray oo ma aha inay kugu soo dhawaadaan ma aha inay isu ka xuqaanoo maaragtay ku lugahaaga iyo soo marmaraan haye way tababaran yihiin marka uu ku ag istaagayaa haddaad garan weydo kolba dhinac buu kaa istaagayaa masaafo masaafo yar buu ayaad ku jirtiin saasaad marka adigu ku fahmaysa aygan inuu adigu kuu socdo alaabtana aad adigu leedahay ka alaabtii markaad qaadatana uu dareemaya in mu- inuu maxaa ku dhaha hawshiisii Dee guto alaabta iska markaad noqonaya qaadato- ha Cajiib, wuu tababaran yihiin cajiib. dhesaynu ka warqabno xuseen oo waddamo badan oo dee maraykankani ka mid yahay iyo waddamo badan oo qaaradda yuruba ayada aad baa looga dhaqdaa isla markaana dadka qaar guryahay ku haystaanba caafimaadkooga layla sidii qof noloo dee caadiyaa loo xanaaneeyaa loo haysta ha bal waxaynu sugnaamaa waddamada aan inta badan dhaqankaana wahayn Ayada laga Iyagaa dhaqan.
dhaqdaan. haddii hay gaadho en, eh, tallaabadan cusub ee shirkadu soo kordhiyeen iyo dadweynuhu waxay kala yeeli doonaan waanu eegi doonaa aad iyo aad aad iyo aad baad u mahadsan adiga madan waa hagaaga dhegaystayaal waxaan filayaa haddiiba aad la kulanto adigoo ku sugan mid ka mida garoomadaasi diyaaradaha u- ay kuu keeno alaabtaadii aad diyaaradda ku soo dhexilowday isagoo sida inaad aayarun kala degi doonto maalmihiina soo dhaafay waxaa si weyn u soo kordhay sheeko si aada loo hadalhayo oo ku saabsanayd dadweyne kala duwan oo bilaabay inay jejebiyaan falaasadihii ay shaaha ku cabbayeen kadib markii uu soo baxay war aan la xaqiijin oo la xidhiidha caafimaadka siyaad yuusuf bedel waxa uu ka mid yahay bulshada soomaalida ee ku dhaqan xerada qaxoontiga ifa ee ku taalla waddanka kenya waxaana uu barnaamijka caweyska u sheegay in marka laga yimaada inta uu gacantiisa ku burburiyey uu sida oo kale u soo taagnaa siddeed iyo soddon xabo oo hal mar la burburinayo waa kan siyaad oo iiga warramay sida ay sheekadani ku soo gaadhay iyo weliba dareenka ay dadweynuhu qabaan niyahow arrintani waxay ku dhacday falaas baa gabare ka jabay ma garat waan garta markuu ka jabay falaaskii baan nidhi qashinka eh, iyo arrinta ku istaagayna dee aan eh, eh, balxaaqa oo saddex xaboo keeniya oo cadcad baa ka dhaxay waan garta oo keeniga barsamoolka maaragtay loo cuno ama marxanuunka maaragtay si wanaagsan noocaas oo kale oo dabkii uun isaga le-eg marka kiniinkan baan qaaday biyaan ku riday hal xabo wuu buray marka wuu buro wuu kalay waan garta ummaddii oo dhan baa isku kaaga timid marka adiga baa kiniinkii qaadayboo biyo ku riday ha waan gartay dadkii baa isugu yimi waan gartay marka aa, ama ama Adiga- kookada markay la furi soo burto waa soorihii caadiga ah ee kooko oo kale waan gartay marka en adiga imise falaas baad hadda siyaad jebisood maraysaa aniga waxaan jabiyey laba falaas waxaan waalaa xaafadina falaasyaa la kaalay dib meesha ku wada riixnay midkiiba saddex xabo keniina ka soo dhacay waan gartay marka ay- qiyaas ahaan markaad eegto iminka meeqa falaas baad maraysaan intaad jejebiseen ama aad burburiseen adiga hadday noqoto iyo dadkaad garanaysa iyo qoyska iyo intaad la hadashayba dhammaan soddon iyo sideed falaas baan jabinay soddon iyo sideed falaas waayo haddaan si kale kuu weydiiyo en muddo intee leeg baad ee falaasyadan kusoo cabayseen shaaha oo aad soo isticmaalayseen ma wax maantun bilaabmayba muddo badan baan kusoo cabayna wax noo qarsoonaaba waay waa gartay laakiin intaa wax isbeddela oo dee aad dareenteen amaba dad ku xanuunsaday ama dad ku dhintay ama dad caafimaad darro ka xa- qaaday ama dad dhalmadii ka istaagtay dee waxaad dareenteen ma jiraa mise wax maantun soo baxay ha waa jirtaa waa jirta aniga xaaskaydaaba ka midaba iyadoo malaysaan etoobiya ka keenay sideed dood bay i dhashay sagaal dood bay i dhashay sagaalkaa dood wixii ka dambeeya way goosatayba waan gartay waxaan kaloo kuu sheegayaa Hay.
sembery waxaa ku badan dadkan qaxootiga dhammaantiis waxaa ku badan sonkorta ee dhiikarka maxaan ku dhahday kansarka waan gartay sheekadu markaa haddaynu dib ugu Eh.
noqonno goormay ku bilaabantay dadkan se yaa warka u keenay dee asbuuca haddan baan waxaan helay ma garatay oo ilaa inagu afujiyey marka xogta halkay idinka soo gaadhay ma ma ma idinku soo degtay un mise meel kale aad ka hesheen maya salaaskaa jaban baanu ka helay oo ilaahay baanu tusay waan gartay markaas yaad een, dee waxaa la yidhi dadweynihii waa isu sheeg sheegayaanoo qoloba qolada kale la hadlaysaayo waa la isin sii gaargaarsiinayaa wararkii marka Dhamma- seed- dhammaan dhammaan dhammaan intaan ka warqabo waa eh, xerada ifo dhagaxley meesha la yidhaahdo xagardheer eh, gaariso eh, north eastern oo dhan ilaa mandera waxa weeyaan faransiyada waa la riixay waan gartay caadiyan dee saynu naqaano soomaalidu shaaha aad bay u cabtaa oo waxa weye bulshooyinka shaaha aadka u cabbay ka mid yihiin noloshooda ka mid yihiin cunto hadday cunayaan iyo hadday sida kale u cabbayaanba dee dabcanna waaba isku macsuumaanba oo shaah baa laysu shubaa dee shaahi hadda maxaa lagu Waa shubtaa ee lagu cabbaa magaalooyinkii mar haddii la jejebiyey oo ay dadka falaasadiis ka jejebiyeen abriiqdii hore xitaa abriiqda waa la wada bedelay oo waxaa soo gatay ibriiq cusub waan gartay abriiqdaa cusub baan ku cabaynaa dhaqankeeni hidde baan keenay baa bahaaba waan gartay waxaa jirta iyadana do waan Yeah.
gartay waxaa jirta iyadana dood odhanaysa een, waxaani dee mar haddii falastii muddo badan lasoo isticmaalayay haatan wax cusub aanay ahayn oo dee noloshii kusoo kordhay waxaa jirta in een, eh, maxaan ku dhaha dadka qaar aaminsan oo odhanaya waxaba waxaani waxa weeye waa suuqgeyn iyo ganacsi cusub oo in falaasidii suuqa laga saaro ibriiqyada hadda aad tilmaantay suuqa lasoo geliyo dadka isticmaalaan iyada taa inaba ma ka fikirtiin ama niyadiina ma kusoo dhacday ama ma dareensantihiin walaalle arrintaa wax cid nagu dhalisay ma jirto ilaahay baa na waafajiyey sida ay aan u aragnay un baan oga sheekeynaa ma garata waan gartay arrintu sidaa weeye sidaa weeye walaalle markaasay dadku isu gaarsiinayaan warka ileen waa tanoo maxaan ku idhaahdaa dad badan baa waa isticmaalay xawli guryaha hay si xawli abaa laisu gaarsiiyey si xawli ana loo gacan qaatay ma garata
ugogoyay gablada ugoyogamugasi haatanna ku soo dhowaada qaybtii hal abuurka iyo heesaaga iyadoo aan sii anba qaadi doonno qaybtii saddexaad ee waraysi uu barnaamijka cawayska washington siiyey fanaanka maxamed siciid cabdibiike iyadoo qaybtanna uu kaga warrami doono sida ay ku timi heesta qof weyn ani iima tihid oo ka mid ah heesaha dhowaanahan aadka loo dhegaysto aan idii kala baxo maxamed siciid cabdibiike iyo weliba sagal mustafa xasan nuur oo waraysiga kula yeelatay magaalada hargeysa waa hagaag halkaad weli nagala socotaan waa caweyska v o a iyo weliba caawa muusigii layskala yimidoo qaybta kamanka ayuu inoogu raaxaynayaa gacantiisa fiican maxamed siciid cabdi biike ayaana inoogu amarti oo runtii fankiisu daafaha caalamka iyo soomaalida oo dhan iyo meel walba uu qabsaday muddooyinkii ugu dambeeyeyna fanaaniinta aadka loo ixtiraamo ee loo jecel yahay ka mid a b k o dhinac kasta waad ka waashay dadkii oo si kasta waad u waashay imikana waabad ugu daraydo horta niyadda ha laysku kaawiyadeeya baa tidhi qof weyn ani iima tihi heestaasi qiso dhabaan filayaa sagale aad baad u mahadsan tahay maasha allah allaha ku casumo heestaa waxaa ii dhiibay xasan dhuxul qisadeedu waa qisaan cajiiba maasha allah abwaanku uu ka sheekeeyey habeenkan qaadayay qof weyn ani ima tihid horta sagale saad u ogtahay muuyo jacaylku ma gaboobo weliba waxaan aaminsanay afartanka marka kor loo dhaafo inuu markaaba soo dego jacaylku inuu sii dego inuu sii dhaafo toddobaatanka siddeetanka naftu helbay u baahan tahay
marka waxaad leedahay intan soko waa isha kalgacale mar haddii laysku dulgaboobo Ha.
oo waysada iisoo dhiib iyo tukubada ii qaba iyo Ha.
suuligayga iyo i Ha.
garbaj markaasaaba xubbiga dhabtii u bilaabmaa maasha allah jacaylka gebigiisa waa wehel Mhm.
marba marku waana wax wanaagsan jacaylku ilaahay baana bixiya waa deeq waxaan mar kasta dee aan ku keenay dee qofkii markii inantii ay kula soo jabto wakti badan waayo badan dee kula soo coorto ama qurbaha joogta ama dalha joogtay oo in noloshii kula soo koriso markay yar weynaato haddaad dee laado ood haddana meel kale u boodo ma fiicna waa inaad qaadaa qof weyn aniga ima tihin niyadda u kaawadaysaa oo waxay ku qosasho u geysaa oo waxaan ku yidhi jacaylka qalbiga laga koriyaayo waa sidaa u- sidaa darteed baan heesta ku keenay qof weyn aniga imati jacaylku wax qabooba maaha sagle axyaa hees axyaa hees inta waayeelka ee cishqiga guryaha la joogta ee la jiifta ee la taagan ayaynu heestaasina waxaan leenahay barnaamijkan caawa b k dhalinyarada iyo waayeelka intaba waan idinku raaxaynaynaa qof weyn aniga ima tihid iyo codka macaan ee maxamed siciid cabdi b k dhegeysa haboon
maxaa soo wada jirnoo nolosha weel soo ahay maxaa laba wacad galo qulubta jacayl kuwaye xurmada ku waraabiyo muxibo ugu soo wanqalay ahay wadaraba ahay maxaa caashaqa warkiisa soo maray waaya badan maxaa soo wada jirnoo nolosha weel soo ahay maxaa laba wacad galo qulubta jacayl kuwaye umada ku waraabiyo muxibo ugu soo wanqalay ahay wadaraba ahayn maxaa caashaqa warkiisa soo maray waaya badan ma jiro wadka ruux hortii waa yeelka noqdaa xubbiga tii quruxdaad lahayd hadduu cimri wiiqayo ehi wejigaagu tegay qof weynani ma tihid ma jiro wadka ruux hortii waa yeelka noqdaa xubbiga iyo quruxdaad lahayd hadduu cimri wiiqayo ehi wejigaagu tegay qof weynani ma tihid weydiiniya male su'aal su'aal inaad tahay waaya arag iskaygani waabkulo tan iyo waagaan ku rabay maxaa kugu weexday oo waraqo jacayl ah qoray maxaa wadnayaal sawiray maxaa weedhaha kalgacal mar waaweyn kuugu dhigay wadiiniya male su'aal inaad tahay waaya arag iskaygani waa kulo tan iyo waagaan ku rabay maxaa kugu weexday oo waraaqo jacayla qoray maxaa wadnayaal sawiray maxaa weedhaha kalgacal mar waaweyn kuugu dhigay ma jiro wadka ruux hortii waa yeelka noqdaa xubbiga iyo quruxdaad lahayd hadduu cimri wiiqayo ehi wejigaagu tegay qof weynani ma tihid ma jiro wadka ruux hortii waa yeelka noqdaa xubbiga iyo quruxdaad lahayd hadduu cimri wiiqayo ehi wejigaagu tegay qof weynani ma tihid ma jiro wadka ruux hortii waa yeelka noqdaa xubbiga iyo quruxdaad lahayd hadduu cimri wiiqayo ehi wejigaagu tegay qof weynani ma tihid
waa hagaag badweyntaadii muusiga iyo heesihii jacaylka ahaa ayaynu hadba dhinac ka soo gelaynaa mar gacantaadii iyo kamankii ayaad noogu raaxaynaysaa b k o maasha allah ilaahay ha ku barakeeyan leena gacantii codka labadaba bal aniga igan ka hor fadhiya laftarkaygu haddaan ku idhaahdo bal afar erey oo laxankii iyo ereyadii iyo kamankii iyo garaacistii iyo iswada wataa Ha.
bal wax dheh Allah.
maxaad odhan lahayd allah yaa isagale oo iminka samee afarta kelmadood iyo waxaba soo maaha Mhm.
ilaahu igu asib adduunka dumar baa ugu qaalisan aad baad umahadsan tahay waxaad ku jirtaa weriyayaasha qaaliga ah africa aad baad umahadsan tahay sagal mustafa xasan nuur laakiin waan qiyaasaya sagalay waa deeqan leh rabbaa darajada ku siiyey dulqaad iyo dadnimo kugu dul furay sagalay waa deeqan leh rabbaa darajada ku siiyey dulqaad iyo dadnimo kugu dul furay
habay sii wadinba ilan waan suuxi haddii kale barnaamijka sii wadi maaye aad baad umahadsan tahay xayawaanada dunida korkeeda ilaahay ku oomay biikayow haddaan ku idhaahdo xayawaankee ku cabsigeliya muxuu noqonaya ood aada uga baqato
dee niyow reer magaalka o dhan bahala way ka baqaan kawdhi laakiin markay sidaa noqoto dee bahalka aanad arkayn baa ugu khatarsan sida maska abagurida halaqa biraayada
ilaahay naga xijaabo waxaa tidhi hadduun baan jaanta saaray jidkii caashaqu lahaaye jacaylka balaan jacaylka balaan qaleeyo soon la qaleeyo baynu arki jirnay b k o jacaylkan la qalaynayo aad baad umahadsan tahay heestaa waxaa ii dhiibay xasan daahir ismaaciil weersame abwaanintii qaaliga ahaa buu ku jiraa weersame waan salaamayaa isagiyo murwadiisa maasha allah jacaylka balaan qaleeyo sagaley dee noloshu waa jacayl iyo dee inta kale boqol kiiba boqol noloshu waa jacayl adiga ma kugu dhacay laf ahaantaada b k ahaan dee walaal qofaan jacayl ku dhicin qof jiraba ma aada iyo aad aada iyo aad aad baad umahadsan tahay heestaasay nuu saari lahayn bulshada iyo taageerayaashaba haddun baan jaanta saaray jidka caashiqu lahaa jacaylka balaan qaleyno balaynu qalayna waayahee
dhaxaaniyad meel ujeeda jaleeca ka naawilaaye dhaxaan qalbigayga jeedal ku jiidayay oo gubaaye jigraar iyo weedha dhiifle dhaxaan ku jalbeebinaaye alla dhaxaaniyad meel ujeeda jaleeca ka naawilaaye dhaxaan qalbigayga jeedal ku jiidayay oo gubaaye jigraar iyo weedha dhiifle dhaxaan ku jalbeebanaye ha yeeshee ruux jabkiisu qardhaas u jaxaasi waayey jimiimica caashaq leeyey wuxuu ka noqdaa jugoobe jalkii hore waa duruuse ileen janno way dambayeyse ha yeeshee ruux jabkiisu qardhaas u jaxaasi waayey jimiimica caashaq leeyey wuxuu ka noqdaa jugug jalkii hore waa duruuse ileen janno way dambaysay hadduun baan jaanta saaray jidkii caashaqani lahaay jacaylka balaan qaleeyo qaleeyo allah hadduun baan jaanta saaray jidkii caashaquu lahaay jacaylka balaan qaleeyo qaleeyo qaleeyo
waa tahay dhegaystayaal maxamed siciid cabdi biike waxa uu yidhi jacaylka jacaylka balaanqaleeya waxaynu ka warqabnay amaba aynu naqaanayn waxyaabo kale oo la qaleeya ee waxaanu leenahay qof kastoo inuu xisaab ay ugu dhinnayd jacaylka waxaan filayaa inuu qallayn doono amaba u ka daba tegi doono qaybo kale oo ku saabsan waraysigan maxamed siciid cabdi biike waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeeda soo socda iyada oo heese kale oo ka mid ah sugaantiisa uu kaga warrami doono dabcan barnaamijkeenii cawayska washington ee toddobaadkan intahaas aan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo barnaamijka barnaamijka xiga intaan isugu iman doonno sidaa iyo nabadgelyo
jacaylka dhibtiisa weersamow naga dhaaf inteen xabsi caashiq jiifay jalkaygu ahaata waawaa xisaa jiilaal ku leefay maxaan jiru soo ergeeyey inteen jeed daalinaaye kaliya lab iga jecertay alla inteen xabsi caashiq jiifay jalkaygu ahaata waawaa xisaa jiilaal ku leefay maxaan jiru soo ergeeyey inteen jeed daalinaaye kal iyo laab iga jecirtay markaad xiisaha janjeera adigu keligaa jafayso ee ay jamashadu halhaatay layidhi waa naaru jeeli layidhi waa jariska xoorid layidhi waa jaamaqaabi alla markaad xiisaa janjeera adigu keligaa jafayso ee ay jamashadu halhaatay layidhi waa naaru jeeli layidhi waa jariska xoorid layidhi waa jaamaqaarid hadduun baan jaanta saaray jidkii caashaqani lahaay jacaylka balaan qalleeyo qalleeyo allah hadduun baan jaanta saaray jidkii caashaqu lahaay jacaylka balaan qalleeyo qalleeyo qalleeyo jacaylka balaan qalleeyo qalleeyo jacaylka aan qalleeyo jacaylka aan qalleeyo jacaylka aan qalleeyo